halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban iyo hirarka efemiyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena v o a somaly com
wax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan idaacaddeenna subaxnimo saaka iyo caalamka waxa uu jiro halkaan kaga soo jeedinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ibraahim xasan daandure
dhegeystayaal waa talaado kowda bisha oktoobar sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka idaacadda saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa lixdii iyo barkii aroornimo
saankaan tagnay labadii duurnimo xafladaasi iyo shahaadadii iyo madaxweynaha sawirkiisa oo shahaadadii way la socotay sawirkaas iyo wax lacaga lacag hadiyadan iyo alaabo kaloo hadiyada u badanna way siiyeen waana kole iga ballanqaan gabadha intay joogto madaxweynaha adeer u habay yidhahdeen waxa ay rabtana way cod ka codsan kartaa kaasi waxa uu ahaa aabbaha gabar uu waalid sharafeed u noqonayo madaxweynaha jarmalka waraysi ayaannu idinkaga haynaa
qodobada kale dhegeystayaal idaacaddana aad ku maal doontaanna waxaa ka mid ah roobab xoogan oo ka da-ay dalkaasi jabuuti waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan mudanayaasha gaarisa county oo gacanta iskula tegey
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa la sheegay inuu ku riixay ra-iisul wasaaraha australia inuu ka caawiyo inuu qiimo dilo dembi baaraha gaarka robert muller baaritaankiisii ruushka sida ay soo warisay jariidada new york times times waxay sheegtay isniintii shalay in mar uu trump kula hadlay telefoonka ra-iisul wasaaraha australia scott morrison uu weydiistay inuu ka caawiyo sidii uu xeer ilaaliyaha guud ee maraykanka william barr u soo ururin lahaa xogo ku aadan baaritaankii muller ee ruushka oo ay doonayeen wasaaradda cadaaladdu wargeyska ayaa sheegay in warkan uu kasoo xiganayo laba sargaal oo maraykan oo arrintan aad ula socday waxaa kaloo ay times soo warisay in aqalka cad ay xayireen galaangalkii loo yeelan lahaa qoraalada wada sheekaysigaasi oo ay heli karaanna oo keliya saraakiil aad u tiro yar tallaabadan oo la mida tii lagu sameeyey wada sheekaysigii telefoon ee trump iyo madaxweynaha ukraine
taliska ciidamada maraykanka ee afrika ee africom ayaa sheegay in duqeyn kaleeto dhinac cirka uu ka fuliyey dalkaasi libiya bishan uuna ku dilay toddoba ka tirsanaa maleeshiyada daacish waa duqeyntii afraad ee ka dhanaa koox argagixiso ah ee maraykanka uu ka fuliyo magaalada mursuq ee ku taala dhanka koonfur galbeed ee dalka libiya duqeyn cirka ayaa waxaa lagu dilay toddoba iyo toban ka tirsanaa kooxda daacish mid kalena waxaa lagu dilay kow iyo toban iyadoo bishan sebtembar sagaal iyo tobankeediina duqeyn kaleeto lagu dilay siddeed ka tirsanaa daacish duqeymahan oo lala kaashanayo dowladda libiya ayaa kuwa lagu yaraynayo awoodda daacish in ay qaado weeraro ka dhanaa shacabka libiya sida uu sheegay madaxa howlgallada africom gaashaanle sare william geller saraakiil maraykana ayaa waxa ay sheegeen in xaaladda libiya oo sii xumaanaysa ay saamaxday in xagjuriinta xiriirka laleh daacish ay joogitaankooda ku fidiyaan meelaha cidlada ah ee koonfurta dalkaasi halkaa dhegeystayaal welin lagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington mudanayaasha aqalka gaarisa county ayaa waxaa la sheegay inay gacanta isula tageen kadib markii ay ku kala aragti duwanaadeen hanaanka dastuurka ee dalkaasi kenya wax looga bedelayo iyo sida xulufooyinka loo kala raacayo waxaa sidoo kaleeto ay isku haystaan cidda looga dambeynayo siyaasiyiinta dalka kenya ee gobolkaasi ka soo jeeda wariyahena maxamed faarax shire ayaa warbixintan noo soo diray
buuqaasi iyo gacanqaadkaasi kadib oo qaar ka tirsan mudanayaasha isbitaalka loola cararay ayaa guddoomiyaha baarlamaanka gaarisa county axmed cabaas uu go'aansaday inuu bannaanka saddexda bilood ee soo socoto geeyo tiro mudanayaala uu aaminsan yahay inay ahaayeen kuwa buuqa iyo gacanqaadka ku dhex sameeyey gudaha baarlamaanka uuna sheegay in saddexda bilood ee soo socoto baarlamaanka aysan imaan karin yuusuf cumar oo deegaanka dheekaharja laga soo doortay oo ka hadlaya deegaanka jariirood ayaa sheegay inuusan sharci u lahayn mudane cabaas in baarlamaanka uu bannaanka ka joojiyo saddexda bilood ee soo socota shacabkiisana uu adeegayo mabdac kelil qof ay noqdeen ayuu shaqada oga ceri fadhigan maanta talaada galabta haddii laga eeriyo oo xoogaa xoogaa yan nidaamka maamulka aad halayso subaxa arbacada inaad soo gashaa la doonayaa amarkaas ka badan ma qabo asaga hadday noqoto in lagaa bixiyo ama saddex bilood ama bili wax ku eg waa inay guddi fadhiisato guddiga ribood ay soo qorto baarlamaanka la keeno riboodka laga doodo dood bad ay ka dhacdo ha iyo may markaas su-aasha uu bixiyo ha hadday badto lagu bixiyo may hadday badto meesha lagu reebo mudanayaashan ayaa waxay aaminsan yihiin maalinta birita oo baarlamaanka dib loo furi doono in si xoog ay ku geli doonaan halka qaarkoodna fagaarooyin kala duwan ay ka shaaciyeen in baabada baarlamaanka ay jebin doonaan xoogna oga soo saari doonaan guddoomiyaha baarlamaanka iyo xulufo kalo ay aaminsan yihiin inay garab u yihiin guddoomiyaha baarlamaanka garisa county mudane axmed cabaas xasan xalanle oo ka mid a mudanayaashaasi aaminsan maalinta arbacada hooda mar labaad isdari doonaan guddoomiyaha baarlamaanka ayaa sidan yidhi meeshii lagu gaaro arbacada yaan ku kala baxayna hadduu ilaah yidhaahdo inaad adiga awood leedahay annaga aan awoodi lena ninkaas meesha speakerka ka eh waa nin anaga aan shaqaalayna aniga haddaan dhowma doonaayey taqriiban intaasoo qof oo kale oo waxaan helayaa asaga ka horjeedaan salaadnimaana shaqada ka qaadi karna wax weyn oo lagu mashquuli maaha waxaan leenahay walaalo ilmahaada u xamaalo booshada ilmahaada ha iska daadinin waxaa dan adig ku ahayn ha ku mashquulin dantaada ku daal annaga meeshaas waxaan u joognaa waxaa weeyo sharci baan u joognaa qof aan marti u nahay ma jiro xaqaynana waan soo ridanaynaa amran maxamed oo ka tirsan xubnaha baarlamaanka gaarisa county ayaa waxay aaminsan tahay in hogaamiyaasha haatan loo soo doortay aqalka baarlamaanka ee gaarisa county ay yihiin kuwa howlgaba adeegyada kala duwanee shacabka ay ka filayeen aysan wax badan ka qaban karin dadka gaarisna waxaan u sheegi sii dhasoo dha ee sheekada noqotee dadka hadhow dambe ni masali lahaa ha raadsada dadka hadhow dambe ni isoo istaagi lahaa ni isoo masali lahaa meshan waa nasiib da dara punguza mzigo garissa county governor ku heshiin laan hal mp iyo hal mp iyo hal naag iyo hal nin mp baan ku heshiinayna wax maaquula jira inaan isku sheeg hadda adiga amoodi punguza mzigo garissa county assembly marin aadan baraan ku qowrici aadan bare waxaa lasoo doortay two thousand and seven waxaa lasoo doortay labada kun iyo saddex iyo toban waxaa lasoo doortay labada kun iyo toddoba toddoba iyo tobanka haddana garissa county way u baahan yihiin isku soo wada celceliyo siyaasiyiinta gobolkana ayaa waxay isku hayaan hanaanka dastuurka dalkani kenya wax looga bedelayo qorshe waxaa loo tiriyaa madaxweynaha dalkani kenya uhuru kenyatta hogaamiyaha mucaaradka dalkani kenya khayla omoolo odinga oo dhinaca iyo dhaya dhanka kaleo hindiso kale sidoo kale ay ka wataan madaxweyne ku-xigeenka dalkani kenya william ruuto iyo hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalkani kenya mudane aadan barre ducaal oo isku dhinac taasoo marba marka kasii dambeyso soomaalida ku dhaqan gobolkani waqooyiga barina saameyn ku yeelatay in hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka garisa county keliya uu u fadhiyo in looga dambeeyo siyaasadda gobolka siyaasiyiin kalena ay doonayeen in gadafka ay ku dhuftaan in siyaasadda gobolka in loo daba fadhiisto balse isagu uu aaminsan yahay in soomaalida gobolkani ku dhaqan ay siyaasadda gorgortan iyo meel wanaagsan kaga fadhiisan karaan haddii siyaasadiisa laga dhowrsugo maxamed faarax shire v o a garisa
wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad nagala socotaan roob xoog badan ayaa xalay ka dhacay magaalada jabuuti iyagoo biyo fara badanna dhigay jidadka magaalada weli lama yaqaan khasaaraha ka dhashay roobabkan iyadoo ay ahayd wakhti dambe oo habeenkii xalay ahaa waryaheena ramadaan muuse oo magaalada soo maray roobabkan kadib ayaa goor dhoweyd warbixinta noo soo diray
roobabkan ayaa bilaabmay wakhti aan hore looga baran jabuuti oo ah wakhti xalay weli suuqyada magaaladu ay furan yihiin inkastoo ay ku dhoweyd saacadaha lasoo xidha suuqyada iyo goobaha ganacsiga ee magaalada xalay roobabka ayaa si deg dega oo lama filaana u bilaabay inay ku soo da-aan magaalada jabuuti iyadoo dhibicda biyaha ee roobku xambaarsan yahay ay ahaayeen dhibco waaweyn oo kolkiiba biyo dhiga jidadka magaalada anigoo markii dambe magaalada kusoo dhex maray gaadhi xalay markii ay qaadeen roobabku oo ku dhowaad wakhtigan waa beriga ee subaxnimo waxaan ku arkay jidadka magaalada biyo fara badan oo sidii daadka u qulqulaya iyo goobo kale oo ay fadhiyaan biyo fara badan inkastoo ay igu adkaatay inuu gaadhigu ii maro dhulka qaarkii gaar ahaan xaafadaha dhexdooda haddana waxay ii suura gashay inaan mari karo jidadka qaar ku dhex yaalla xaafadaha oo ay fadhiyaan biyo fara badan iyadoo aan goobaha qaarkood ku arkay dad halkii ay ka seexan lahaayeen roobabku ay saameyn xoog leh ku yeesheen guryahooda halka qaar kalena ay soo dhoweeyeen roobabkan oo ay ku tilmaameen inay wada sugayeen oo si wanaagsan loogu qabowsaday saalax xusii rooble roobabkan caawa da'ayo waxaan filaynay muddo baan filaynay muddaba hareerahayga ka daayeen kulayl fara badan bay nagu hayeen dalkan aan jabuuti ku noolay maaragtay dhulal kaleu ka daayay laakiinse caasimad ahaan hamaan hamaan yaroo caydh yaroo saa lagu caydha maahane kulayl badan oo fara badan buu nagu haygeli kanba laakiinse nicmada caawa daaday aad baan ilaahay ugu mahad celinaynaa ugu mahadnaqaynaa waa farxad weeyaan bismi illahi raxmaan raxiim anoo xuseen cabdalla sikiya waxaan leehay caawa ilaahay nimcadaa u noo lisay hanuugu wado bashbash iyo barwaaqo roobka waa naxariis ilaahay waa kaadee
salaatu wasalaamu calaa mursaliin ashraf almursaliin anigoo ku hadlaya magacayga xuseen xasan xuseen xasan xeliya anigoo ku hadlaya oo sheekh jabiilaashkii gelilaa oo maanta caasimada usoo dhaadhacay kulayl maanta wixiina gaadhay waa kaa ilaahay nimcadii noo lisay samada iyo dhulkaba daallaha naga maceeno wakhtigan uu waagu beryey ee subaxnimo ayaad ku arkaysaa dad maraya dariiqyada iyadoo biyaha fara badan ee fadhiya jidadku ay kala xidheen isu socodkii dadka iyo gaadiidkii baabuurta weli lama yaqaan saacadahan iyo wakhtigan cid wax ku noqotay iyo guud ahaan saamaynta adag ee roobabku ay ku yeesheen magaalada jabuuti wakhti ogaan doonaa wakhtiyada soo socda ee maanta wixii khasaarey roobabku ay geysteen markay dowladda jabuuti ka soo saarto warbixin dhammaystiran oo la xidhiidha arrinta roobabka ka da-ay magaalada jabuuti rabadaan muuse v o a jibuuti
magaalooyinka somalilan waxaa dhallinyadu ay ka cabanayaan shaqo la-aan baahsan taasi oo xataa keentay inay u tahriibaan dalal shisheeye iyagoo u bareerayaa safar halisa balse qadar xasan waa wiil dhallinyaro ah oo isagu ka shaqaysta farsamada hagaajinta baabuurta taasi oo uu ku gaaray heer fiican waalidkiina waxa uu ka soo raray miyiga waxaana uu ku doodayaa in shaqo xurasho ay jirto oo aanay jirin shaqo la-aani qadar cakuleh ayaa waxa uu ku booqday goobta uu ka shaqeeyo
farsamadaan waxaa bartay waxaan soo galay labadii kun iyo yaan soo galay labadii tobankii labadii kun iyo labaiyo tobankii yaan kusoo biiray farsamadahan waa gartay markaa waxaad ka timid meel dhulkeen miyigo kale magaalada ku dhow beerili baan ahno miyaan ka yimid waaye deetaan farsamadahaasaan iska bartay beerashaan iska gala markiiba xagaasaan ka bilaabay markiiba anu hawsha deetana kolkii horean yaraantadii waxaan ka heli jiray farsamada gacanta iyo waxaa birta ayaa jeclay ayaan jeclaa waaye deetana markii dambana beershi markaan galay halkaas markaa kama waan bixinba kamaad bixin sidii maalin baan uga haya waaye bal adigoo adoor halliya inoo baktay gaadhiga waxaan filayaa inaad dhammaystiratay khadar xasan waxaan doonayaa inaan weydiiyo shaqadan markaad bilowday khadar bal hadda dadka u sawir markaa maxaad kala kulantay markii aan bilaabay kolkii aan bilaabay yaraantaan ku bilaabay shaqada waay markan waxaan kala bartay dhowr bilooda markii u kala fahmay markaan ka shaqaynayay qof loo maskaxdiis wasi usoo jeedo ayaad u fahmaysaa wixii shaqadii sidii aan ugu hayay deetana waxaan noqday damiga jandaar gaadiidka aa waay jandaar ka noqday markii dambe shirkada u shaqa tegay intay kugu qaadatay marka hore kolka hore waxba laba sana way guma qaadan markii aan ilaa mishiinka ilaa gaadhigo dhan haa haye markaan sanad joogaan wax walba kala bartay gebigiisaba gebigiisaba shaqada marka horta birtan shaqadeeda adigu waa dareer waaye deetana wax wax dib cid wax kasta markaaga badanaya waaye dee qof walba waxbaad ka qaadaysaa gaar walba cilad buu la imanayaa waaye saasay ku xidhan tahay iyadu oo markaa shaqa kastoo la qabtaaba qiimay gaarayda haa qiimee leeda waayahay markaa shaqadan birta qiimee uu fara badan yada waa garta lama soo koobi karaya ma waa tan hay caqabad ma ka hor yimaadeen mayi waaye dadbaad kolka hore dadbaad la shaqaynaysaa dee wixii kala fahmaya waa deetana iskama gelaysa wixii wey dadkii faa'iida weydiinaysaa dee waaye yani halis baad keenaysaa khatar baa iman karta dad gaari wax ka qalda gaarigaas wuu gudaynayaa dee waa garta oo jiinka wax dhici karta inuu qarxo waaye oo dib ayaa kala lahayn markaa jiinada in dib loo doono waan ku arkayaa iminka nin dhowr iyo labaatan jir malaha qiyaastii waatay ah dhalinyaro fara badanoo waxaa jirta magaalooyinka waaweyn ee somalilan ku nool oo yidhahda shaqaba gacanta kuma hayno ma aaminsantayn shaqalaana jirto may magaalooyinka taas waa been haye oo been shaqalan ma jirto waay dadka iyagaan shaqaysan shaqadii waa anaga habeen kasta waxaan maada imika shaqada si shaqna daalisi ayaa timaada haa haye habeenka intaan hurdo moolka waan xidhaa haye de shaqadii cid walba soo garaacaysa dhowr boqol oo qof oo kala jaamacad ka baxaya dhowr kiiba wax badan shaqadii kama shaqeeyaan waxay doonayaan dadana si ay wadankii shaqa ma jirta goon intay guriga hoosteeda joogaan waa gartay dee taa markaas shaqooyin kalena ku beeraan ba haddii guri meel laisku taagan mala jaamacadood baratee waa gartay jaamac waxaad dhigatee xafiis inaad raadiso ma aha waay dee waanaad shaqooyinkan kala eegtaa waxaan wadanka ka jiran waad la shaqaysaa waddankaaga ka shaqaysataa waddankaaga hooyo dee dadkaan u tahaayibaysaa tegaysa waddamadan kale aad kusii cararaysaa waa dad shaqaysa haa shaqa xulashaad jirta waa gartay deetana xulashadaa laiska daayaan u lahaan waay dhalinyarada xanuun lahaa shaqadii weli joogtay baa laga shaqeeya wadankeena dhalinyar baynu nahay wadankeena waxaan kala soo baxna oo shaqooyinkeena hanu eegno oo shaqooyinkan birta in hay-ado kalaad u shaqeynaya yaa loo shaqo tegaya qofku wuxuu oranayaan xafiis baan doonaya mid walba waa gartay dee shaqada ma xafiis kuwa kooban tahay markii hore magaalada timid waxaa laga yaabaa inaad ehelka kusoo degtay ama xaafad maxaa wax isu tihiin wax la cunaysay bal maanta ka hore noloshaada noloshayda maanta waa heersahay waay wax walba waxba igama dhinama maanta markaa waad xaafadii waad ka gurto adaa ismaamula haa haye ilaa xaafadii miyiga ka keenay waa ka soo kaxaysay waan ka soo kaxiyey maasha allah oon guryo u sameeyo waa tay eh, dhul baad u iibisay haa waa tay dhul baan iibiyaan u dhiso hawsha sidaasaan intana wadaayma markaan ugu midna weli dhex joogaan si mu dhex taagan inay u raadinayaan shaqa xafiis waa gartay ya dakada ma soo koobi kara maanta waa gartay ya Waay.
maanta cibe kaama tijirsana isla magaalada hargeysa ayaa is leedahay haa waa tay hay maxaad mustaqbalka rajaynaysaa mustaqbalka Mm.
de waxaan rajeynayaa inaan sidaa kasii badiyaan doonaya inaan dadaalo oo furo macaageersho waaweyn wax walba caalam aan aan waddanka ka shaqaysta dee tusaale ahaan imika waxaad sheegtay eh, farsamada gacantu inay eh, hawsheedu aada u badan tahay oo la- mar walba la raadinayo Ah.
waaliinta ku dhegaysanaya ee ar- caruurta laftooda ama dhalinyarada laftooda en, iskuulka ilaa jaamacaddii uun ku wada ma maxaad kula talin lahayd waalidkaa laftigu in la baro weyaan farsamada gacanta dadku bartaan iskuulladu baraan gaashana marka ciidamadan loo keenayo kale bilaash baa lagu baraa lacag iyo waxas ma jirto Waa qofkii bilaash baad ku baraysaa wax bilaash lagu baraya maxaa ka wanaagsan dadka waxaa oran lahaa dadkan lagu tabcay ee marka dadkii lagu tabcay dee qofkii waxaa la doonaya inuu horumar gaadho inna waa lagu soo tabcay waalidka waa lagu soo tabcay qofkii marka wixii dhammeeyo in taagnaada maaha yaraada meel in taagnaado shaqadii in waddankeen cid ka shaqaysta ulayiba dad intaad shaxaalada xoogii meel la taagnaan lahayd kaaga dhammaanayay dee wax kula soo bax oo shaqeeyo biraha ka shaqee oo ka shaqee dhismaha ka shaqee oo wax waddankeen shaqa daf bay tahay ee ciddii ka shaqaysiisaan jirin dee dadkii wa qalba ka dhoof maran baan odaana waxay shaqaysa kaasi waxa uu ahaa qadar xasan oo ah wiil dhallinyaro ah oo farsamada hagaajinta baabuurta uga shaqaysta magaalada hargeysa waryaheena qadar cakule ayuu u waramayay
subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay madaxweynaha jarmalka frank walter steinmeyer ayaa waalid sharafeed wuxuu u noqday gabar soomaaliya dalka jarmalka ayaa waxaa waalid walba marka ay dhalaan cunugooda toddobaad ee dhashay isagoo muwaadin jarmala waxaa damaanad qaad waalidnimo oo sharafeed ay ka helaan madaxweynaha dalkaasi arrintanna waxa ay soo bilaabatay sanadkii kii xilligaas oo ilaa iyo sanadkii iyo tobankii caruur ah ay madaxweynayaasha jarmalka usoo noqdeen waali sharafeed seynab jaamac cali ayaa ah cunug sagaalaad ee qoys soomaaliyeed oo hore aan lagu warqabin fursadda leh inay u furayd markii ay dhaleen cunugoodii toddobaad jaamac cali xandulle ayaa ah aabbaha dhalay seynab oo waali sharafeedka uu u noqday madaxweynaha jarmalka falastiin axmed iimaan ayaa weydiisay bal goorta uu yimid dalka jarmalka dalka jarmalka waxaan jooga labiiyo toban sano marka een, ca- markaas kadib miyay caruurtaadu dhasheen mise een, adoo caruur lahaa soo degtay jarmalka qaarna waa lahaa carruurta inta badan halkaan ku dhashay carruurta Ninka- marka dhowaan waxaa la sheegay in madaxweynaha jarmalka mid ka mida caruurtaada uu maaragta waalid u noqonayo oo s- si sh- waalid sharafeed marka bal nooga waran sheekadaasi Een, gabadhaydu waxay dhalatay labada ilaa afar iyo labaatankii bishii lixaad labada kun iyo sagaal iyo tobanka Mhm.
ma een, laba bil ka bacdi ayaan an taraagaas waxaa iisoo jeediyey een, waxaa laisoo jeediyey antaragaas inuu jiro inuu een, madaxweynaha marka dowladda muxuu yahay Jarmalka.
antaraaga antaragaas waa een, een, een, shahaado sharaf uu madaxweyne ugu noqonayo gabadhayda adeer sharafeed Mhm. marka ma qof Mm, walba ahaa la ay- siiyaa maxay tahay shuruudaha ay iyo laba- siyaabaha lagu helo
wa lama siiyo ilmaha waxaa la siiyaa marka ilmuhu ay halkan ugu dhashaan toddoba caruura oo ay jarmalka haystaan qof aan sharciga jarmalka haysanin lama siiyo waxaana lagu siiy waxaana waxaana loo siiyaa marka ugu horeyso inuu qofku toddoba caruura dhalo hadduusan toddoba haysan toddoba ama wixii ka badan intaas marka sidee ku ogaatay ood kula xiriirta adiga
waxaan kula xiriiray maalin anoo meel anoo meel maraya ayaan waxaan wada kulanay nin la iga raldoo axmed kadiye markaasi axmed kadiya wuxuu ii sheegay niyo intaas caruur haysta meeshaa joogtay maalin dhawitaan combyuter akrinaya antaan waxaasan arkay ma ma ma ka codsanaysaa mise kama codsanaysa waa ka codsanayaa maayn haddii arrinkaasi jirto sidii baana ka codsanay
marka sidee u codsatay ma ma foomaa la buuxiyaa ma warqadaa u dirtay maxaa samaysay foomba foom baa la buuxinaya foomka markaa buuxisid ishtaadka ama magaalada aad joogtid baad waxaad geenaysaa xafiiskiisa xafiis ay leeyihiin xafiiska madaxweynaha geenaysaa kadibna ayagaa waxay kusoo dirayaan ballan kulana ballamaya haye marka warqadii aad dirtay waa laguu soo jawaabay waa la iisoo jawaabay ballanka maanta ay siiyeen waxay yidhahdeen soddonka bisha labada duhurnimo noo imow
hayo
saankaan tagnay labadii duhurnimo dee xafladaasi iyo shahaadadii iyo madaxweynaha sawirkiisa oo shahaadadii way la socotay sawirkaas iyo wax lacaga lacag hadiyadan iyo laba kaloo hadiyada oo badanna way siiyeen waxaana kole iga ballanqaan gabadha intay joogto madaxweynaha adeer u habay yidhahdeen waxa ay rabtana way wacod ka codsan kartaa
marka maxaa isleedaha marka fursadaha ay ka heli karto in madaxweynuhu adeer u noqdo maxaa ka mid ah waxyaalo badan baa ka mid ah sida waxbarashadoo kale korinteedoo kale waxyaalahaas oo dhan baa ka mid ah waxbarashada qof la yiri dee madaxweynihii baa adeer u ah dee waxbarashadu way wax walbana waa sii dhiiran kalin kartaa meel kastoo ay tagtana oo dhalashadeeda la tagtana waxaa laleeyahay waa lagu tixgelinaya
marka madaxweynuhu hadduu dhaco ma madaxweynahanay la dhacaysaa mise madaxweynuhu yimaada adeer u noqonaya madaxweynuhu yimaada kaasna adeer buya madaxweynuhu yimaada soo adeer habo kana adeer buya
ha marka waa wax soconaya ma ahan wax ku eg halkan madaxweyne ma wax ku eg maaha marka sidee gabadhaada iyo adinka qoys ahaanba aada u dareemaysaan arrintaasi
wallahi de anaga waxay arrin farxaad lehma noo tahay saa waddankaana de waddan aan intaasoo sano ku nooleyn weeye waxyaalo badanoo dee waddankaana waa adagtay dadka ajnabiga ahi waxyaalo badan iska helin inay ka heshaan anagu rajeynayna
marka wax xiriir ah qaab ay ula xiriiri karto madaxweynaha ma jirtaa haddii gabadhaada ay u baahato kale oo ka fudud sida qofka caadiga kale muwaadinka
ah maxay way ugu fududahay magaceeda iyo waxay leedahay number number sirin number ay leedahay soo
oo ay kula xiriiri karto ha
kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa jaamac cali xamdulle oo ah aabbaha gabar uu dhalay oo waali sharafeed uu noqday madaxweynaha dalkaasi jarmalka waxaana uu u warramayey falastiin axmed iimaan
waanu usoo laaban doonaa codka maxamed suleymaan tubaac haddii aan dib idiin xasuusiyo qodob ka mida warkaana madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa la sheegay inuu ku riixay ra-iisul wasaaraha australia inuu ka caawiyo inuu qiimo dilo dambe baarihii gaarka ah robert muller baaritaankiisii ruushka sida ay soo warisay wargeyska new york times times waxay sheegtay isniintii shalay in mar uu trump kula hadlay telefoonka ra-iisul wasaaraha australia scott morris uu weydiistay inuu ka caawiyo sidii uu xer ilaaliyaha guud ee maraykanka william barr u soo ururin lahaa xogo ku aadan baaritaanka muller ee ruushka oo ay doonaysay wasaaradda cadaaladda wargeyska waxa uu sheegay in warkan uu ka soo xigtay laba sargaal oo sare oo maraykan ah oo arrintan aqoon u lahaa oo la socday dhinaca kalena taliska ciidamada maraykanka ee afrika ee africom ayaa sheegay in duqeymo kale oo dhinaca cirka ah ay ka fuliyeen libiya bishan ayna ku dileen toddoba ka tirsan maleeshiyaadka daacish waa duqeyntii afraad ee ka dhanaa kooxaha argagixisada ee maraykanku uu ka fuliyo magaalada mursuq ee ku taala dhanka koonfur galbeed dalka libiya aad iyo aad aad u mahadsatay falistiin axmed iimaan haatana bal xaggii muusiga aan jallacno
codka macaan ee maxamed suleymaan tubaac waxay gabogabo u ahayd idaacaddeenii aroornimo waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daandurey iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan inaan intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa isku dubaridkii bashiir abikar iyo dhammaanteen oo idinla nabadgeliyo
شبر حمام كورة